الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا فلنتانكtaa caشhaرka bilaabin kolley caawa san xalay fariinta soo fare caawa ballan tuba maaha mid weeyaan horta arrinkan imtixaan ugama jeedo imtixaan maaha waxa ay tahay bal dadkan bal lixdan caalim ama dee ayimadii xadiidkana kaba mid ahaayee culimadu ama bacdigood ay yidhaaheen axaadiista dadka siqaadkaa dadkay ku wareegto ama u badanee wariye lagaba wariye dabaqadooda markay noqoto ayay yihiin inaan bal taas hagaag u dabdino uun oo marka dee tarjamadoodii oo kooban aan isku taagno iyo waxyaalihii bal matala manziladoodii cilmi iyo umuurihii kuba tacalluqsanaa wafaadkoodii iyo bal mawridkoodii iyo waxyaalahaasi macrifay noo noqonaysaan dadka iyaga dadka kale kasoo socnoon ishkaal inoogaba iman taasna waa wax dhibyaraan aan ku helayno kolleyna waan idiin soo dhigay xalay waa si aan dadku ugu wareerin de internet iyo waxyaala iyo meel dheer waa sax waa loo baahan yahay lakin dee intan uga baahanay waa magacii iyo ama nasabkiisa oo dhan waktigii uu dhashay bal dabaqadiisu waa muhim ninkani waa saxaabi ama taabici ama atbaacu taabiciin taas weeye dabaqada waxaan uga jeednaa makaanada uu cilmi ku leeyahy masilada waa kelimaad kooban oo culimadu waxyaalihi ay ku sifeeyeen un laga soo qaado shaqadiisii saddex meelahaas baa lagu kaaftoomi waayo barhkood baa dee casharaat ama boqolaal bay barhkood gaadi talaamidiisiina iyadoo kitaabka inta lakin arrinka muhimka waxaasoo dhame waxaan dee dhibyaraan ku helayno kutubtii inoogu sugan inagu kuma lihin inaan soo yar tartiibsano mooyaane inagu waxaan kusoo kordhin karnaa ma jirto lakiin arrinka muhimka oo kitaabkiina muraajaca u noqonaya waa intan kooban in kitaabkii ka xadaynay fadaa'il qur'aan ilaa janais bal dadkaasi kii riwaayo kule iyo kaan kulayn waayo waxa dhici karta barhkood inaanay ku yeelan barhna ay kusoo noqnoqdaan oo kale sanad sanad markan dib u eegno kolkole dee ishkaala idinku iman oo imika camar baa meesha iman oo waxaa dhici karta camar kale inuu noqdo taas dhibma laha waa hadha waxaan saxan karno lakiin laabankaas iyo in sanad kasta la isku taagood adigu hesho tani waa juhdigaagina way noqonaysaa waxa meel aan ugu laamayno ma aha waxaan meel kale ka helayna maaha waa inaga camalkeeni oo waa ta ugu muhiimsan halkan aan tartiibta dhigtayna ujeedada waxa weeyaan intaa aan soo eegnay kuma ugu badan xagga soo noqnoqodka keebaa kusoo xigaya keebaa waayo ragga qaar dhici karta inaan kaba weyno intan kitaabka iyagoo meelo kale kaga jira intaan xadaynay inaanu riwaayaba kulahayn midna uu laga yaaba habeen haddii aan la arag cashar aan laga casharka kale uu kuma jiro way kala badan yihin markaas de bal miyaan tartiibin karnaayo kanaaka koobaada waa intan lakin ma aha axaadiistiisa o dhan waa qadcadaa wixii aan aragnay asaniid kanaa fulaan baa koobaada labaada saddexaada intaasba weeye oo muhimku waxa weeyaan taasi inagiiba yar tadarubna inoo noqon dadkana hagaag baan dadkii kale uga soocaynaa bal dee asaanideedina aan kuba laabmaynaa culimadaasna aan kuba joogsana haddii aan taa taam yeelano waxa ay jirta labaiyo toban nin baa soo raaca iyaga oo yidhaaheen haddana marka iyaga lasoo dhaafo labaiyo toban bay dadki gaadheen ay kusoo noqnoqdaan magacyadiina imika kuwa ma sheegin bal tani markay noo dhamaato ayaan labiyo tobanka nafteeda sidaa u geli doonaa labiyo tobanka marka waxay noqonaysaa majmuucaddan oo siqaat ruwaad kaba mid ah axaadiis badanna leh oo kutubtan maaha muslim umuhaadkaba kusoo wada noqnoqda inaan balbarano oo ay dadkii kale inooga socnaa barasho fiican bay inoo noqon arrinkan kalena dee hadduu ruuxu ku guulaysto bal qidca kitaabkii kamida inuu dad ka soo saaro waxaa dhici karta inuu kitaabkii oo dhanna ku guulaysan karo inuu dad soo xasriyo dadkii sidaas oo isagu waxaan la sameeyey waa juhdi uun waa taas oo kaleo la eegayo lagu noqnoqonayo walow dee imaka waxyaalo badan oo waktiyadii hore ka sahlan oo dhib yaraynaya ay jiraan waxaana arki doontaan lixdan nin waxyaale ay iska wadaagsanayaan ay iskaga mid noqonayaan waxaa dhici karta xagga dabaqada inay iskaga mid noqdaan arrin kaleo imaka aanan soo qaadino caawna aan dir inoogu jirinna taas laakiin hadhowna bal dee hadal kale iyo diraso kale noqon karta inay haddaan imika usii sheego lixdaba waxaa heli doontaan in lixdaba tadliis lagu sifeeyey lixdaba in la yidhi waa tadliis lagu sifeeyey laakiin way kala dee dabaqay isku mid maha tadliiskoodaas waa arrin wadaagsan karta oo bal taasna waa shay muhima oo in tadriiskii de mustalax waan kusoo dhiganay tadriis lisnaad iyo tadriis ushuik iyo goormaa la aqbalayo goormaan la aqbalayn laakiin arrin kaloo dhulka aan inoogu sugnayn baa jirto tan aan kasoo dhex saaran karno oo ah dadkan mudalisiintii maraatib bay leeyihin dabaqaad bay leeyihin iyaguna dabaqaad kala duwan oo la odhanayo dabaqada koowaad waa hebel dabaqada labaad ee mudalisiinta dabaqada saddexaad ilaa shan dabaqa loo yeelaa iyagaan kala soo dhex bixi karnaa waana wax markaa marka dambena diraasa dambe iyo laaban dambe geli karta bal tadliiskii dabaqaadkii fulan dabaqadiisaan soo xadayna markaasna waxaan ogaan karnaa tadliiskii arrin guud baynu musalaxa kusoo arkaynay oo kol hadduu ninku mudalis yahay can hadduu la yimaado inaan la aqbalin arrinku inuu taa aanu idlaaqeed ahayn oo raggan barhkoodoo cantoodu aanay dhibaato lahayn iyo ragga qaarkoodoo cantoodu dhib ay keenayso oo taasoo kuwana cantoodii waa la aqbalaya raggan kuwana lama aqbalo tan ay ukala bixi doonaan waana arrin kaleo marka xaggii musalaxa naftiisii dee faham tadliiska iyo dabaqaadkiisa iyo umuuro raggan kuma tacalluqsan aan fahamno markaasna bal kutub kala duwan oo janibkaan kama helayno markaas aan sheegi aan sheegi doonaa wax yar yar iyo wax waaweyn baloo dee janibkaa u ihtimaamaysa ee bal muhimku markaa ewaa muhimku waa camal aan qabanayno un weeye taasoo maaha hosan baan ulahaa majmuuca majmuuc ahaan dee intii isku dhow a laga yaaba haddii wuxuu inoo wada hagaagaan in marka dambe majmuuco keliya aan waraaqihii u wada dhiibano on idhaahno bal soo talkiisiyo soo habeeyo waraaq keliya muwaxada un halaga soo sameeyo dee taa aan iskaba dooran karno cid un aan dooran karno bal arrinku taa weye kalina caawa casharka u socon habeen dambana mooye hadduu inoo gaadho intii markii horeba inoogu jirtay ay ahayd kusuuf halkan inoogu jirta waan dhamaynaynaa horta markaa jinais habeenka bilaabayno ayaa dee wixii bal aan soo helay iyo taas aniguna wixi aan kusoo biirin karo waa laga yaabaa taa idinlama wadaagsanayo dadka soo tirintooda daqdacadan soo tirinteeda waa hawshiini lakin waxyaalaha kastoo imikaaba aan leeyahy lixdanba tadliis oo kale oo markaa aan tadliiska dabaqaad siday ukala yihiin aan taas sheegi doono bal matalan muhimku taas insha allahu tacaala taas bay noqon baabu tacawudi cinda ru'yati الriixi wاlgaymi wاlfaraxi bاlmadar adakani baabu tacawudi tacawudkii iyo ilaahay subxaana wa tacaala oo la magan galo cadaab iyo ciqaab laga magan galo cinda ru'yati riixi markaa dabayl la arko kacaysa oo xoog loo dee waa tii ummada laguba halaagay walgaymi daruur la arko oo kolkol iyaduna qeymka naftiisu ayaaba cadaab isu rogi karaa dee si ummada qaarkood daruur ay arkeen ay ku farxeen o yidhaaheen roobkii baa noo da-aya arrinkiiba uu noqday in cadaab iyaga lagu cadaabayay iyo wlfaraxi faraxi bilmadari roobka laguma farxayo de waaba farax dabiici oo dee dadkii baaba biyihii waa wax kastoo walba noloshiisii waana roobkii oo wax kasta isaga asaasba uba noqonayo farxii laguma farxaye albaabkii wey xadaثna cabdالlahi بn mslmة بn qacnabi qala xadaثna sulayman yعni بn bilaali عan jacfari wahuwa بn mحamadi عن cضاء بن أbي رbاح أنه samca caiشhaةa زawج النabiy slى الlه عalيه وasلم tqul sanadkii ninkii xataa ihmaal kuma sugnaanay isagaa sheekhu bayaamiye sugnaan waa ina bilaal buu yihi jacfarna waa ina moxamed waa jacfar sadiq waxba ha ku qaldoomin waa jacfar sadiqan habeenada naweyd ba inagu soo yar noqnoqonayay aalubeydkii rasuulka ilaahay kaba mid ahaa salawaat ullahi wasalaamu calayh wuxuu yihi markaa caaisha ayaa waxay tidhi kana rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa ida kaana markuu ahaado yom rei yowmu riixi la helo sugnaado maalin dabayleed walgaymi iyo daruur oo ujeeddadu maalin dabayli kacayso ama dabayl baaba jirto badan waa dee maaha laydh une waa dabayshi weyneyd ee kolkol ay dhibi ka iman kari lahayd weeye iyo daruur oo ama cir uu arko dee ama hoorayo oo kaleo daruur isa soo qabsatay marka uu ahaado kaanaduna waxaan iskaga laqbaystay dee taama weeye oo macnaa idaa wujid ama markay taasi dhacdo sugnaato la helo kaanadu markay taamo tahayna waxa weeye iyada dee uma baahato in khabar uma baahato wain taqul ya qawmi qad kana almadar oo dee roobkii waa ahaaday waa da-ay oo kale kana almadar falasta taxtaaju laha ilaa khabar si mulxat lciraabka xariiri hadalkiisu haddaad waabada misaalkeena ku dhawo haddaad tidhaha qad kaana almadar uma baahnid khabar oo ujeedadu waa qad wujida wanazal weeye maaha oo waa la helay wuu sugnaaday roobkii markaa khabar ay markaa u baahan tahay ma jirto walow de halkana haddii lado ixtimaal kale la gelin karo bal taasaan laakin ku soconaynaa ida kana yowm riixi walgaymi curifa dalika waa la garanayay arrinka madkuurkaas oo waxa weeyaan waa arrinkan waa cabsi rasuulka ilaahay gelaysay baa fii wejigi wejigiisa lagaba garanayo wa aqbala rasuulka ilaahay wuu soo qaabilayo wa adbara waa laamaya haddana waa daba jeedinayo dhabar jeedinayo macnaha waxa weeye rasuulka ilaahay xaalo keliya kumuu sugnaanayn iskama fadhiyahaynuun meel iskama joogahayn aqalku gelaya waa ka baxaya wuu soo qaabilaya waa sii jeedsanayay waa oo xaalo keliya sababtuna waa min shiddat اlkhawf waa cabsi isaga haysay daraaddeed faidaa madarat markay daruurtaasi hadday daruur tahay ay da-do oo roobkii markii hore waa isa soo qabsaday roobkii dee way muuqataa calaamaadkii lagu garanay markaa cirku uu hoorayo oo kale markaasaa cabsi gelaysay rasuulka ilaahay xaalo keliya kuma sugnaaneyn marka adigoo dhibicda ay dhulka u dhacdo ee ay da-do sura bihi uu ku farxayay rasuulka ilaahay stabshar waa halkii ulahaa walfarax bilmadar wadahaba waxaa ka tegaya canhu xaggiisa dalika arrinkaa madkuurkaasoo muxuu ahaa iqbaalkii iyo idbaarkii adigu waa khawfkii iyo arrinkaasaa kaba tegaya qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi fasa'altuhu waan weydiiyey arrinkan dadki markay daruur saas arkaan way ku farxaanba cirkii baa noo da-ay yidhaahan adigana waa tana cabsi baa ku gelaysaa maxay tahay sababtu faqaala rasuulka ilaahi baa wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh inii anigu khashiitu waxaan ka cabsaday an yakuuna inuu noqdo waa waxaan dee muuqday imika sababtan cadaaban cadaab sullida calaa ummati oo waxaan ka baqanayaa oon ka baqday markay dee xaaladan iguma timi inan uu noqdo arrinkanba cadaab ummadayda laguba salliday oo dee cisyaanka cusaada kaba dhacaya iyo waxyaalahaan toosaynee dadkii kaba dhacaya intaas halaagoodii iyagii uba yimi oo cadaab lagu sallidaya ay tahay taasaan kaba baqday kollayna waxaa keenaya dee isku xidhaya daruur da-aysa ama dhow inay da-do iyo cadaab inuu kaba baqanayena xadiidka riwaayadiisa dambe ay noo sii taam yeeli doonto ay noo caddayn وyqul waxaanu odhanayay rasuulka ilaahay إdaa ra'a lmadra markuu roobka arko raxmat hadihi raxmat naxariis weeyo de waan rafcinay mubtadan isaga qadaranaynaa waana sida imika sharaxan imaam nawowi sharxiisa igu sugan waana ixtimaal inaan nasbino oo raxmatan khaasatan waa kaa rasuulka ilaahayba dee arrimo ha cabsidaasi gelayse raxmatan aan ficil nasbiye uqadarano allahuma ajcalha raxmatan ilaahw naxariis nooga yeel ilaahw naxariis nooga yeel taasna waa ixtimaalba dee waa kolba xarakade bal xadiidka ta inoogu sugan walow xadiidka aan leenahay isagoo intan ka taamsan ayuu inoo soo socdaa waxyaale uu rasuulka ilaahay u odhanaya markaa dabaysha uu arko dabayl kacayso xoogle iyana way inoo dambaysaa roobkan markay daruur uu arko isu timi oo dee u dhow inay da-do cabsidan gelaysa iyo waxyaalahaas iyo dee calaaqada bal cadaabki iyo daruurta kaba dhaxay kartana xadiidkay inoogu soo socotaa riwaaya dambe taas waan sugaynaaye balte waxay inoogu sugan horta rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh cabsidiisii weyneed oo waayo garashada uu rabbigii garanayo dad oo dhan ba ka ugu aqoon badan ahaa ayaa keenaysay cabsidan badan ba oo dee calaa qadri cilmi lmar-i yacdumu khawfuhu oo kolba ruuxa aqoontiisa dee rabbigii jalaalkii jamaalkii iyo aayaadkiisa uu garanayo ayaa cabsidiisuna ay qadarkeedu ay noqota bal markaas oo taasi waa ay kuba sugantahay isticdaadka iyo ilaahw lama golo markaa waxyaale isbedbedelayo dhici karta sabab laga cabsada leh ama waxyaale ay ka iman karaan leh in dee bal ilaahay subxaanah watacaala la baryo oo lagaba cabsado وxdثnي أbو الطاhر qال أخبرnا بن وهب qال سمعت بنa jurayج يحadiثna عن cضاء بن أbي رباح عن cاشhaةa سندka intiisa dambe cضاء iyo cاشha waa xadiidkii hore markaa inta horun ba isyar bedeshay عن cاشhaةa زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنهa qاaلت waxay tidhi كان النبي صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi wuxuu ahaa إdaa cصفت idaa casafat ariixu macnaa markay dabayshu kacdo weliba xoog ay u kacdo weeyaan oo dee alriixu alcaasif waa tan dee dabayshu xoog gala weeyaan oo macnuhu ida shtadda hubuubuha dhabashada ay dabayshu dhabanaysa ee kacaysa markuu xoog yeesho dabayl xoog badani ay meeshii ay kacdo qaala wuxuu odhanayay allahuma inii as'aluka khayraha wa khayra ma fiiha wa khayra ma ursilat bih wa acuudu bika min shariha wa shari ma fiiha wa shari ma ursilat bih allahuma ilaahay ow inii anigu asaluka waxaan ku weydiisanayaa khayraha waa khayrka dabayshan waa khayrkeeda daatigaaba bal khayrkeeda ay leedahay wa khayra maa fiiha waxa iyada dhexdeeda kuma sugan khayrkeeda waa manaaficda iyo waxtarka ay leedo waa tan dee in bushra bayna yaday raxmatii kol ah naxari dee dawrtii ururinayse meel dheerba gaadhsiinayse taa adugu waa naxariis waxa iyada ku sugan ee manfaca ah waxtar iyo wa khayra maa kii kiisa khayrkiisaan ku weydiisan ursilat la diray bihi isaga oo wixii waa waktigan weye taasi waa wixii guudba reexa khayrkeeda iyo manaaficdeeda iyo waxtarkeeda tani waa xaaladan khaaska waktigan gaarka waxaan loo diray ee dee laga taas khayrkiisana waan kuweydiisanaya wacuudu bika min shariha wa shari ma fiiha wa shari ma ursilat bi intii aan khayrka nidhi ayuunba halkana iman sharkeeda iyo sharka iyada figeeda kusugan oo wixii madaar iyo dhib ay leedahay waktigan gaarkaa wixii lala diray dhibkii ama dee khaaska ah intaasba ilaah waan kaa maangelaya qaalat caaisha waxay tidhi waidaa takhayalat isamaau samada halkani waa asaxaab oo kale oo markay daruurtii hoorto ee dee calaamaadka ay muuqdaan inay itaankeedu uu dhow yahay taas takhayara lownu rasuulka ilaahay midabkiisii ayaa isbedeli jiray wakharaja waa bixi jiray oo aqalkuu ka bixi jiray oo dakala haddana waa soo gelayay waaqbala wuu soo qaabilayo wa adbara waa khuruujkiiyo dukuulkiiba faidaa madarat marka ay da-do waa intaa hore weli aan roobkii di-in weeye laakiin calaamaadkii dee uu muuqdo lagu garanayo inay daruurtani da-ayso haddaba marka ay da-do dee habeen dhaweydna waa taan madarat iyo amdarat soo marro culimada qaar ay kala farqiyaan oo yidhahaan madaratna naxariista iyo roobkaa loo isticmaalaa amdarat haddii la yidhahna waa cadaabka sida qur'aanka kuba soo noqnoqota amdarnaa caleyh xijaarata min sijin laakiin dee halka naftiisa bukhaari amdarat wariyo waa taa niri labada xaalaba waa wax dee adigu in loo isticmaalo oo amdarat xataa dee cadaabka naxariistana waa loo isticmaalayo faida madarat suriya canhu waa laga faydayay waxaa dee cabsidii haysatay ee keenaysay inaanu xaalo ku sugnaanin sida oonba iska fadhiyin oo taas oo kale ayaa laga dulqaadayay facaraftu dalika waa karaahiyada ama cabsida iyo umuuraha saan gartay fi wejhi rasuulka ilahi wejigiisu iga muuqday arrinkaas qaalat caishatu caisha ayaa waxay tidhi fasa'altuhu waan weydiiyo faqaala wuxuu yihi arrinkaan weydiiyey wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahay lacalahu ya caaishatu kama qaala qawmu caadin falama ra'whu caarida mustaqbila awdiyatihim qaluu hada caaridu mumdiruna oo waxaaba laga yaabaa caaishay inuu yahay kama qaala qowmu caadin caad qowmkiisu siday yidhaaheen oo maxay falama ra'whu waa macnaa waa cadaabkii wixii cadaabka ahaa weeye markay arkeen dee iyagoo cadaab umay haysane caaridan xaal yahay saxaab waa alcaarid asaxaab aladi yacridu fi lufuq baa caarid la yidhaahaa haddaba isagoo daruuraho mustaqbila awdiyatihim dooxyadoodii waa meelahay kasoo rogmanayeene markaa masaaricdoodi iyo wixiina dee haddii ay biyuhu soo maraan in lagaba waraabinayay isagoo soo qaabilsan oo xaggii biyu ama rob daadka ay ugaba imanayeen bay daruurtii ayay kaba timi oo ay muuqata inay xaggaa kasoo socotay xaggaa kuba da-ayso markay taa arkeen ayay qaaluun yidhaaheen haadaa kani iyagoo farxay caaridun waa saxaab dee carada fi lufuq kaasoo mumdirunaa noo da-aya waanay abaaraysanay ba la yihi mudda abaarta ku raagto rooba u iman waayo xataa dee qiso kollay sanadkeedu xasan yahay laba caad haddii aanay meesha kollay qisada mala caadkii labaad inay tegeen oo ay maka cid u dirteen oo halkaa roobdoon iyo waxyaale iyagoo halkaa barye uga tegay bal markaa say yidhaaheen hada caaridun mumdiruna maxaa arrintiina noqotay bal huwa ma stacjaltum bihi riixun fiiha cadaabun aliim arrinku kaa maaha oo wixii aa lahaydeen dee aad degdegsanayseen ee raagsateen ee nebigiina aa lahaydee noo keen haddaad rur sheegayso oo waxa weeye riixun fiiha cadaab waxaan ba muuqday roobka ugu muuqday dabayl bay ahayd waana dabayshii iyaga lagu saliday ee dee tudamiru kula shayin biamri rabbiha o dee aan waxba kaba tegin fahal tara lahu min baqiya wax ka hadhay miyaad aragtayba wax ay ka tagtay oo iyagii mabay jirin taas baabay ahayd haddaba wuxuu leeyahay taasaaba iman karta waana rasuulka ilaahay garashadiisi iyo dee taas iyo maca cabsidii weyneyd ee ilaahay iyo kaba cabsanayay umuurahaas ayaa keentay inuu arrinkaa tasawuro oo dee cisyaan wakti kastaba waa jira ee in bal taasoo kaleba arrinkani uu noqdo inu naxariisba noqon falama ra-ahu caarida markaa taas inuu noqdo maxaa iga aamin yeelaya weeye waaba suurtagal inuu taa noqda de marka lakin roob uu noqdo khalaas arrinkii waa laga badbaaday weeyaan hada caaridu mumdiruna وxadaثnي haarun بن macrufi qala xadaثna بن wahbi can camr bn الxariثi بn wahbina waa kan caawa sanadkii hore waa ku sugnaa iyo waxa weeyaan adu waa sanadkii hore kii koowaad umaanu kuba sugnayn kii imakaan kama soo baxna waana imaamkii macruufka ahaa camr bn xarثna isna waa nin dee caalimo macruufo dabaqada imaam malikiya ah walow uu ka geeri horeeyey raggaa dabaqadiisa ahaa faqiha reer masarasa ibn wahba waxa weeyaan faqiha de aimadii reer amadii waktigiisiiba uu ahaa وxadaثnي abu ظahiri qaal akbarana cabdالlahi بn wahbin magaciisi baa imaka la sheego abu ظahir markii hore haarun بn macruuf imakana waa abu ظahir qal akbarana cmr بn الxariثi ana abanadri xadaahu camr بn الxariث waxaa waramay abanadri aynu marar hore in badan soo aragna salih بn abi umaya ayaa u waramay oo wuxuu uga waramay can sulaymaan bni yasaarin sulaymaan ibni yasaar can caaishata sulaymaan yasaarna mawla maymuna ama mawla umi salama lakin waa fuqaadii madiina toddobada ahayd axad kaba mida weeye taabiciinte ayaa muxuu yihi can caaishata zawji nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaah haweenadiisii ahayd kolleyna habeena dhaweydna soo qabaran de waana taa aragnaa imaka eeg markii horena zawji nebiyi imakana zawji nebiyi zawjati nebiyi meesha laftigan may dhicin oo kale markii horena anahu samica caaishata zawja nebiy waana xadiid keliya ono de horean usoo sheegnay luqada fasixa waana luqada qur-aanku ku yimo iyada luqa labaad ma iman in ragga iyo dumarka mid kastaba zawj la idhaha iyadoo intaa la gelina lakin marka faraaid iyo la jooga dee tafriqa loo baahdaa luqadan kalena laguma tirinayo inay dee luqa laxni ay tahay waayo iyadaba carab way kaba soo aroortee waa luqa laga badan yahay uno dee raggii hore ee shucaradoodii horeba barhkood bay sh hadaladooda dhacday axaadiista qaarna zawja way dhacday saxaabaha ka dhacdo axaadiis marfuuca haba dhacdee lakiin luqadii qur-aanku kuba yimi guud ahaan waa tan un lakin ta kalena waa luqa jirta un can caaishata zawji nabiyi sala allahu alayh wasalam anaha qaalat ma ra'aytu man arag rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam mustajmican xaalu yahay mid ku xeel dheeraanaya weeye mujidan daaxikan qosol ahaan bal walow ism mushtaqaya si lilahi daruhu farisan hay kuba laqbeynayaan baan ku laqbeeyo tamyiiz baan kaba dhigaynaa halkan oo isagoo ku xeel dheeraanaya xag maxay daaxikan ay daaxikan weeye lafti bukhaarina waabay dhacday taasi khaasatan riwaayada kushmiyani oo riwaayada bukhaari mid kaba mid ahaa riwaayadii ka dambeysay isaga waa daxig ahaan iyo qosol ahaan isagoo rasuulku dee aad u qoslaya oo tamaama daxikii qoslaya ama ad ugu xeel dheeraanaya maan arag xataa araa minu ilaa aan kaba arko minu min الnabiy lahawaatihi lahawaadkiisa lahawaati jamcu lahaatin weeyaan oo marka afka la kala qaado hilibkan yaracase xalqiga xaggiisa dambe dusha kasoo laalaadsama taas baa lahaata lagu magacaabaa lahawaatna waa lagu jamciyaa lahanna oo ismi maqsuur ana waa lagu jamciyaa macnaa rasuulka ilaahi isagoo afka intuu kala waaxay kala qaaday ilaa waxa weeyaan hilibkaas lahaadka laba idhaahee dee xalqiga halkiisa ama afka me waxaan ujeedaa saqfal xalqi ma xalqiga waa afkiisa soke markaas iya ay kaba muuqda ilaa aan ka arko rasuulka ilaahi ma qosli jirin maxaa qosolkiisu ah inama kana yatabasamu haddii dee qosol wax ka qosli ama dee u kuba qosla meeshii ay yimaadaan rasuulka ilaahay kuhu cadaynayay waa muusoonaya taas baa dee qosolkiisii uga badnayd kolley axaadiis bay kuba timi oo dee barhkood iyaguna saxiixaba ay dhaceen rasuulka ilaahay inuu qoslay xataa badat nawaajidu ilaa nawaajidiisu ay muuqatay markaa nawaajida jamcu naajidine waxaa lagu fasiray alanyaab oo micyaha ah ama adawaaxiq oo gawsahan soo horeeya ee dee micyaha un kuba xiga haddii taa la idhaaho waxba xadiidkan ina dee ma kala duuno oo maaha qosol uu ku xeel dheeraaday oo intaasi ama anyaabtia ama ilkahan hore dawaaxigta la yidhaha goosaa kuwa ugu soo horeeya cinda tabasumba way muuqan karaan oo iyadu markaa lahaadkii ma muuqanayso lakin waxaa kaloo nawaajida oguma fasiraa dee akhir aladras weeye waa gawsaska gaws dambeedka hay dirsal xulub yidhahaan oo dee ruux maruu weynaaday unbuu soo baxa kaas ay yidhahaan dirsal xulub ay yidhaahaan marka haddii taa la yidhaaho de waxay noqonaysaa waa xaalo naadira weeye waa waqtiyada qaarkood tanna waa aqlabkiisa iyo xaaladii tii u badnayd ban inaba qaalat waxay tihi caaisha maxalushaahidku waa halkan dambe wa kana wuxuu ahay idaa ra'aa kayman markuu daruur arko aw riixan awd waa litanwiicun ama dabayl u arko waayo labada xaalaba way ahayd hadduu daruur arko gaar ahaan iyo hadduu dabayl ba arko curifa dalika waa cabsi isaga gelaysa iyo taas baa la garanayay fi weji wejigiis ayaa laga arkayay oo lagama garanayay faqaalat waxay tidhi caaisha ya rasuula allahi araa waxaan arkaya annaasa dadka idaa ra-ow markay arkaan algayma daruurta markay arkaan farixu iyagoo markay daruur weliba dee soo qabsatay oo u dhow inay da-do ma calaamaadkaasi kaba muuqday farixu inay farxayaan oo way farxaan rajaa an yakuna iyagoo rajaynaya an yakuna fiiha ay fi lgaymi almadaru roob in kuba sugnaado dee roobkiina waa naxariis wa araaka adigana waxaan ku arkaya idaa ra-aytahu markaad gaymka aragto caraftu fi wejika tadaan ku arkaya wejigaagii waxaan kaba garanaya alkaraahiyata necid ama cabsi aada cabsanaysa iyo karaahiya oo faraxa dadka ka muuqda adiga kaama muuqanayo bal dee cabsi iyo taasaa adiga kaa muuqanayso waata xataa xaalaba ay noo soo sheegtay inaanu si ku sugnaanahaynba qaala caaisha waxay tihi faqaala rasuulka ilaahay baa wuxu uhi salawaat ullahi wasalaamu calayh ma yuaminunii maxaa iyo caaishatu caaishaay maa yuaminunii maxaa aniga iga aamin yeelaya oo maxaa iga dhigaya mid aamin ka ah an yakuna fiihi cadaabun wey cadaab inuu ku sugnaado oo waxaa aniga iga dhigaya mid aamin ka ah cadaab inuu ku sugnaado dee ilaahay subxaana watacaala makrigiisa iyo cadaabkiisa iyo in laga aamin noqdona ma ah maxaa dee uu yahay sababtuna waa tana qad cudiba waa la cadaabay qowmun qowm baa biriixi dabayl lagu cadaabay waqad ra'aa qowmun qowmna waxay arkeen alcadaaba cadaabkoodii baa u muuqday markaasay u qaateen ma naxariiso faqaaluu waxay yidhaaheen haadaa caaridu mamdiruna waa saxaab ama daruur noo da-aysa ayay yidhaaheen oo way ku bishaarayseen arrinkuna cadaab buu ahaa ee inay arrinku taasba uu noqdo taasi ay dhacdo waxaa aniga iga dhigaya midka aamine muxuu yahay taasaaba dee suurtagala markaas sidaas daraaddeed baa waxaan aada iga aragtay oo markaa iga muuqanayaaba xaaladan iigu imanaysaa ilaa dee arrinkii ay noqoto inuu naxariis waxani yahay oonu cadaab ahayn oo dee roobkii uu doon alxadiidka waa ka aynu soo marno dee kolley wixiisiina aynu arrimihii kuba sugnaa waan noo sheegay waan soo sheegnayba waana isu keen fasirayba arrin yar un baa halkan ugu dambeeye jiro oo maxaa xadiidka inoogu sugan qad cudiba qowm biriixi waqad ra'aa qowm alcadaaba faqaaluu hada caaridu mumdiruna marka cibaaradu see u taalo qad cudiba qowm biriixi qowm baa waxa lagu cadaabay riix baa lagu cadaabay waqad ra'aa qowm qowmna way arkeen alcadaaba faqaaluu hada caaridu mumdiruna marka qowmun baa markii hore imakana qowmun habeen dhaweydna waan soo haynay oo lafdiga hore waa nakiro lafdigan dambena waa nakiro habeenkii dhaweydna sidaan soo sheegnay dee qaacido mashhuurana aan soo sheegnay ayaa waxa ay tahay nakirada haddii lasoo celiyo oo markii hore nakira la sheego haddana waa lasoo celiyo nakiro kalun baa soo noqotay waxay leeyihin labay kala yihiin qaacidada taas ah laba ayay kala yihiin haddii halkan dee waqad ra-alqawmu ay ahaan lahayd waxay noqon lahayduun waa qoladii hore ashicahdiya ahaan layd bal taasi waa mido waa qaacidada habeenka dhaweyd baanu xoogaaba ama in yar kasoo yar hadalay abyaad sayuduleya kitaabkiisan cuquud uljumaadna waan soo sheegno talkhiiskan waxa weeyaan khadiib ulghazwini nadmigiisa uu ku nadmiyey suyuudi bal markaa waa kolley nadmiyadiisa waa kuyaalihii ugu horreeyuu noqonaya de kolley alfiyada alfiyada musalaxa waa ka horreeyey waanu ka horreeyaan filaya tan kalena waa ka horreeyay une dee nadmigan maraqa sacuudiyo nadmigiisan uu jamcu jawaamica nadmiye waa dhowr ilaa tajirkiisi ba ahayd waana kitaab kolley xataa cibaaraadka aada moodo alfiyada suyuudi oo kale xagga musalaxa yar meela qaarkood cibaaradeeda yar iska yar adadaga tan kaba sahlan walow kan kale kawkabusaadacu kasii wada sahlanya xagga nadmi ahaan markaa taasi maxay keenaysaa laba qowm inay kala yihiin oo qowmna dabayl lagu halaagay qowmna dee daruurtan ay arkeen iyo roobkan ay yidhahen hada caaridu mumdiruna ujeedada kuwan intay daruurta u muuqatay yidhi hada caaridu mumdiruna ee bal huwa ma stacjaltum iyo kuwa hore dabiisha lagu cadaabay inay laba qom kala yihiin waa qaacidada markaan eegno kollayna qisadu marka la eego dee suurat laxqaaf waa ti inooguma timadkur akhaa caadin waana nebi hoodba weeye iyagaana ahaa kuwan dabaysha lagu cadaabay iyagaana ahaa kuwan daruurtu ay muuqatay oo daruurtan baa dabayl bay sidayba dee dabayl bay waxaan ahayd roobka ay u qaateenba dabayl buu ahaa oo qomkii dabaysha lagu halaagay waa kuwa yidhi hada caaridu mumdiruna bal marka haddaan taan idhaahna waxa weeyaan de kolley qaacidada ama xataa de aimada qaarkood baa idhaa waa qaacida ishkaal kuma sugan yaho amtiro kala duwan bay soo naqliyaan oy leeyihin waa qaacidada ay ku burinayaan oo xataa siyuudi abayaadihiisaan habeenka dhawo soo naqliya beytka ku sixiyey wanaqada sukiyudi biamhila waqaala hadihi qaacidat mustashkila ayuu idhaa ho amhilo ayuu kula midi markaasoo waxa weeye amhilu kuwa buriyey oo ujeedadu nakiro soo noqnoqotay oo haddana tii hore una macrifa dee ah aan tagaayur keeniniye bal waxaa la yidhi haddii qaacidadu waa aqlabi oo iyada halkan ishkaal ma jiro qoom keliya haddaan kuba dhigno haddii antaa la odhan waxay noqonaysaa un laba caad meshi in la jiraan un oo de waana jiraan o xadita qaar kuwa soo arortay caadul de qur-aankana caadul ulaya haba dhacdo taas caada thaniya oo sida dee matal carbeed markii dambe shuuroobo dad hadday dad dirayaan oo kale ay kaba cabiri jireen laa takun kawaafida caadin oo kale oo dee qasana ay kuba soo arortay kolley sanadkeeda xasan ahaa bal matalan taasi way jirtaayo walow markaa taasi ay dee nebigii loo diray markaa magaciisa aynaan helahayn oonu markaa jirin waayo nebi saalex qom saud baa loo tamuud baa loo diray bal waxaan lehay nun imaka qaacidadu markaan nidhaha waa aqlabi kolley ishkaal ma jiro dee waxyaala laba caad meesha inay jireen oo caad lula na qur-aanka habay dhacday lakin caada thaniya oo caada thaniyana kuwan in yidhi hada caaridu mumdiruna caadkii labaad ay yihiin lakiin nebigood yuu ahaa taasaa markaa hadhowda dee yar ishkaal kaba iman karaa ama isweydiin noqonayse xadiid baa kuwa kolley sanadkiisu xasan yahay de ina caadkan labaad ama kuwan yimi inay ahayn hada caaridu mumdiruna adugu bal waa umuuro kolley malaha u yar baahan iyada xagga caadnimada iyo qisooyinkaas iyo bal dabdinteed eh imaka halkan markaan idhaahno nakiradii qaacidadii aqlabi bay ahayd de qoom keliya un baaban ka wada dhigan karnaa babun fi riix asaba wadabuuri wuxuu u baabaysanyahay bal dabaysha asaba la yidhaaho iyo dabaysha dabuur la yidhaaho taas buu baabkeedii yahay oo ujeedadu waa xadiis baa inoogu soo socda labadooda wada kulmiyey xadiiskuna asabana waxa weeyaan un alqabuulla waa la yidhaho qaafta la fadxiyo waa dabayshan ama la bari ka timaada taas baa asaba lagu magacaabaa alqabuullo dee waxa weye de iyagu waktiyada hore marka kacbada iyo waxyaalo mixwar umuuro loogaba dhigay oo xataa ay yidhaahaan yeman waxaa loo yidhi yeman waa ina likawniha can yamiin alkacba shaamna waxaa shaam loo yidhi shimaalulkacbay kuma sugan tahay qibladna ay xaggaa ujeedo taas oo kale wejigeeda ta kaba imanaysa ama xagga albaabkeeda bal taas baa asaba lagu magacaaba adabuurna waa ta xagga galbeed kaba timaada taas bay ta de de kolley qolooyinkan riyaaxdiiya waxyaalaha kalena khasaais kala duwan way u sheegaane bal taas baa dabuur la yidhaha tan xaggan kaba timaada deena januub baa lagu magacaabaa dee tan iyada xagga waqooyi kaba imanaysna shamaal baaba ay yidhaahaan waa afartan magacyada ay leeyihin waxaana jirtaa xagga marka la eega carab dabayl kastoo laba dabiilood dhexdood inta udhaxaysa dhexdeeda kaba timaadana dhammaan iyadu ma kala le annakaba ba yidhahan oo macnaha ujeedadu imaka asaba waxaan nidhi waa taa bari kaba imanaysa kasoo qaad in tan januub ka imanaysana aljanuub baa la yidhi haddaba imaka halkaan odhan karno dee waaba imaka waxa weya labadooday udhaxaysaayo dee imaka waxa weya koonfur bari oo kale ay noqonayso intaa udhaxaysa laba dee jiha wixii ka yimaada hadday dabeel ka timaada carabda anakba bay odhan jireen jihaadka kalena waa saasoo laba dabiilo dhexdood meesha tamahadkeedu noqdaba anakaba ayay iyaga magaca ay kuba idlaaqi jireen de ragga hore macaajibtii ugu horreysay siyaalahay ku bilaabantay barhkood ba riyaaxdan un waxyaalahood de wuxuu kaba qorqoray kolley ibnu qutaybana kitaabkiisa adabulkatib malaha majmuuca ma waaba udhigtaa baabe bal haddaba taas buu baabkeediya wixii kuba soo arore xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna gundar can shucbataxa وxadaثna mحamed بn الmثnى وبn bashاr qala xadaثna mحamed بn jacfari markii hore gundar bu yihi imakana waa kan mحamed بn jacfar waa nin keliya qala xadaثna shucbato can اlxakami xakamkani waa xakam ibn cutayb oo صغaaru taabicina waa nin hiqo o faqiha can mujaahidin mujaahid ibn jabrana waa ninkaa taabiciintii kaba mid ahaa dhexe ee dee hba laba yidhi de hadduu tafsiirisaa kaagaba yimaado cid kalood u dhaaftaa maba jirto oo hadduu tafsiir xaggiisa oo macnaha ujeedada ibnu cabaas bu malaha mar wax ka badan mar iyo laba goor wax ka badan bu ayd aayad ugu joojiyey isagoo kaba qaadanaya tafsiire can ibni cabaasin can nabiyi sala allahu alayh wasalam anahu qaala usirtu waa lay hiiriyey aniga oo bisaba saba ayaa laygu hiiriyey oo ilaahay wuxuu iigu nusreeyey dabayshaa saba la yidhaaho ayaa ilaahay ugu nusreeyey bal markaa dabayshaas waana taa qabuul la yidhaaho warsalnaa calayhim ruuxan wajunuuda lam taraa suurat laxsaab ghazoodi axzaab de walow iyaga ani halaag ku keenin si halaagii dabuuleeyay reer bani dee markaa caad ay baabiiseen cidi kama hadhin iyaga dee ruuxna kamay diline laakiin waxay u diiday dee fadhi iyo joogba haymadahoodii bay markaa iyo meelihii udhisnaabay gembiday oy dee rogtay dheryihii dabkiibay ka aastay iyagiibaa dabayl dee ay ufadhihi kari waayeen markaas habeenkiiba meeshii ka carareen oy kaba goreen waana iyagoo markii hore dee madiine korkeeda dul joogay oo xisaarinaya muslimiinta haddaba taasba weeye ilaahay yidhi waxaanu soo dirnay riix iyo ciidamo aydaan arkahayn taasaa qowmkii laguma halaagay oo laguba lagu dee lagu jebiyey way jabeenuna way tegeeneen taasaa laygu nusreeya baa rasuulka ilaah yidhi waulikat waa la halaagay caadun caadna waa la halaagay bidabuur dabayshan iyaga u timi ee aan waxbaba kaba tegin ee ayaamo dhan oo de waxa weeyaan usbuuc kamil oo de waxa weeyaan toddoba habeeniyo sideeddaa maalmood un dee iyaga markaasi ilaa ay dhammaanba ay ku wada dhinteen waxay ahayd dabaysha dabuur oo weliba wax yar un la yidhi de maha dabayshu qadar yar oo kooban un baaba ilaahay kusii daayo dee halaagaa keenay sida dee riwaayaadka qaarkood kuba yimi ulikat caadu bidabuur وxadaثna abubakr بn abi shaybata وabu quraybi qal xadaثna abu mucaawiyaةa وxadaثna cabdالlahi بn cmar بn mحamed بn aban الjuعfiy qal xadaثna cabdة yعni بn سulayman kilahma عan الأcmaشh عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل وxadيثkii hore laba mid ah waana xadيثka de iبن عabاs buu markii horeba inoo ahaa xagga sanadkana laba nin baa malaa isku yar baraarujin mudan mid waa ninka sheekha mslim ee uu dheereeyey oo magaciisi cabdالlahi بن cmر بن محamed بن aban الjuعفiy kale waa nin de waxa weeyaan muslim sheekhyadiisii kamida majmuuco xadiidna waa leeyahay malaha halkan aynooguba horeysa lakin de axaadiid waxoogaayna yani tobanba gaadine way ku dhowdaho way inoo dambaysaa insha allahu tacaala kaley laqab buu kuba shuuroobay kutubta mustalaxuna iyo kutubtan alqaabta iyo naanaysaha dhigta magac ay soo dhigtaan oo mushkudana nin la idhaa weeyaan oo de kolley kutubta alqaabta kutubta musalaxa baabka laqabka waa laqab kuma soo arooro mushkudana idhaaheen waa kalaamkii reer faris ama khuraasaan iyo kalaamkaa lagaga hadli jiray wicaaulmiski waa miskiga weelkiisan baa mushkudana la idhaaho ay soo naqliyaan abu nucaym baa isaga iyo rag le rag kale oo de alqaabo samudayan iyo ninka u bixiyey bu ha magacane isagana malaa markaa uu imanayo sheekiisu dib iyo udgoon soo marsan jiray oo waktigaa uu imanayo majliska imanayo deetu isaga mushkudano ku magacaabay waa abu nucaym ayaa kuba magacaabay ee bal waa nin saasa xaggan aljucfiyo waxay yidhaahaan waa mawaalidii reer bani umaye oo nisbadiisa alumawiy bay yidhahan waana wala ahaane maha reerka inuu kaba dhashay waana nin dadkii atbaacu taabiciinta raggii lasii kulmay wey isagoo atbaacu taabiciintiina kamid maaha waa sheekhan muslim lakin nisbadan aljucfiyo waa abtigii oo nin caabida ahaa iqa ahaa oo atbaacu taabiciinta raggii ugu yaryaraa kamid a iqa ah oo dee rijaasha kitaabkan kamida xusein ibnu cali iljucfi waa ayaa nisbada leh waa abtigii baa loo nisbeeyey inoo abtigii baa dee nisbadan lahaa reerkani way dhaleen oo markaa nisbadu taas weeye maaha reerkan ama reer jucfa inuu kaba dhashay ma aha uma reer bani umaya welihiisana iyadna taasna waa mawla ahaan weye waxaan uga jeedaa un aljucfiyu maanta waa nisbat ilaa khali xusein ibnu cali aljucfi kolley akar min waxid culimadu way tawsiiqiyaan walow xaafid ibnu xajar martabadaa hoos uga dhaadhiciyo saduuqun fihi tashayuc kaba cabiro lakin dee dad kala duwan baa tawsiiqiyey ninka labaad ee iyadna halkan imika inoogu sugani mascuud ibnu malik ninka saciid ibnu jubayr ka warinaya acmash kasii warinayo ninkaas oo kale acmash iyo udhaxeeya welibana waxaad moodaa acmash inuu adigu waa la dabaqa un oo dee dadka muqaar taabiciin ama se waxa weeyaan saxaabadii merarkii ugu dambeysay wakti soo gaadhaya lakin waxaa la arkaa isaga inaanay uga sugnaan amash anas waaba arkay saciid ibnu jubayrkan u sheekey dee imaamkii aan garanayna mawlihiisa ahaa isaga naftiisuna waa mawle saciid ibnu jubayr nasaa-i iyo dahabiyana way tawsiiqiyaan walow xaafid ibnu xajar maqbuul kaba cabiro lakin arrintiisu intaa way kaba weynto waayo dahabi iyo nasa nasaa-iyo waxay yidhaahaan waa nin siqaae bal waxaan leeyahay nun kitaabkeenan muslim xadiidkanun buu ku leeyahay xadiid labaad kuma laha mascuud ibnu malik can saciid ibn jubayr marka xadiid labaad kuma laha waana in xaaladiisu taa tahay kalley axaadiisi baabkaas ama isiska waan kaba baxnay kitaab kusufi kusuufka kitaabkiisii weeye oo markaa kusuufku waaba dayaxmadoobaadkii iyo cadcedmadoobaadkii ayuu bal salaad gaar oo la tukadaa jirta waxyaalo kale oo lainoo jideeyaa jirta bal taas buu kitaabkeedii yahay waxaana sharaxan iigu sugan kolley aadna hadal dheer oo adigu dee fawaaid oo axkaamtii masaladu lahayd ama kusuufku lahaa buu sheeku majmuuco fiican kaba soo naqliyey mana wada taaban karee bal xagga luqaduna haddaan eego wuxuu leeyahay waxaa la yidhaha kasafat ishamsu iyo walqamar ujeedada dayaxana kasafa alqamar waa la odhan cadceedana kasafat ishamsu waa la odhan majhuulna waa loo bineeyaayo kusifat ishamsu iyo kusifa alqamaru waa la yidhaahaa inkasafana waa laga cabiraa waxaa kaloo laga cabiraa ficilkan kale oo khasafa oo qur'aankana kuba yimi wakhasafa alqamar dayaxa kuba yimi ayaa khasafa alqamar iyo khasafat ishamsu ama iyadoo la damiyo la yidhaha khusifa alqamar iyo khusifat ishams inkhasafana waa la odhan karaa macnuhuna waxa weeyaan waa taqayurkan iyo dee markaa midabkoodi iyo isbedela ama ay madoobaadaan injunsiya haba noqoto ama kulli haba noqoto bal taasba weeye barhkood yar kala farqiyaana way jiraane bal oo barhkoodna ka dhiga dee kusuufkana si wuxuu yahay marka uu midabkii guud ahaan wada tago khusuufkuna qaybi ay tagto oo kale barhkood taa kaba dhigaana way jiraane lakiin bal waxaan leenahay labada xaalaba ama labadan dee waxa weyan aayadood cadcad iyo dayaxi labadaba labada ficil waa loo isticmaalaya taasi iyadu waa mid dee salaad kusuufna waa jirtaayo awju kala duwan insha allahu tacaala inooguba iman doonta waxa uu leeyahayna sheekhu tu ka cabiray culimadu waxay kuba ijmaaceen sunna inay tahay waxaan filayaa dee kollay kama qarsoona sheekha imaam nawowiye abucawana oo kitaabkeed mustakraj ku le kitaabkiisina la madbece maanta musnadna way kaa cabiraan mustakrajna kitaabkan weeye abucawana isagu wuxuu kuba tagaa dee cinwaan bu udhigtaa inay waajibba tahay mala de isagoo ama waajibkii kaba dhigay un sunno adag inuu gaba jeedo ama dee kaba dhigay horti dee in qawlkii kol hadii laguba ijmaacay aanu qawlkiisani waxba ijmaaca hore uu soo naqliyey aanu buurina aanu dee bedelahayn kolleyna jamaahiir alculamaana in jamaaco lagu tukaday kuba tegeen buu idha walow ciraaqiyiinta uu kaba soo naqlinayay in keli lagu tukanayo lakiin bal axaadiistu way noo soo socotaa waxyaalo kale oo fawaaid badan oo kalena halkan ciddiina sharaxa muslim haysataa sheekhu waa ku dhigayaayo onan dee wada qaban karayn waxayna kitaabka ama axaadiisa ay nooguba imanayaane lakiin waxaan leeyahay dee imaam nawi had iyo goor cibaaro macaan oo sahlan oo ayaa laguba yaqaanaa sahligaas haddana dee waxay xambaarsan tahay macnahay xambaarsan tahayna uu weyn yahay oo dee barakaysan be bal waa eegan doontaa waayo wax weyn buu soo talkiisiyey baabu salaati lkusuufi salaadii kusuufka baabkeedii weeye bal intan yar wadi karana si oo hadday inoo suurto gasho laba casharun uu noqdo ayaan wadi karaa saa daraadeed joogjoogsi badan kol haddii waxyaala isku soo noqnoqonayiin uma yeelanayo وxadثna qtaybaة بن سعيid عan malik بn aنس عan هiشhام بn curwaة عan abيه عan caiشhaةa xa وxadثna abubكر بn abi شhaybة وlفd lah qala xadثna cabd للhi بn نmayri qala xadثna هiشham عan abيه عan caiشhaةa qاlat abahnu de waaba ka waa curwa taa marka horeba u inoogu sugan yahay caiشha waxay tihi khasafati shams eeg waa tan oo barhkood baa yihi qr de iyagoo malaa laftiga qur-aanka eegaya cadceedda lama odhanaye waa tan de iyadoo ahla luqa ay kaba cabirtay taasoo waxaan labada xaalaba waa la yidhaahaa luqa ahaane khasafati shams oo cadceeddii way madoobaatay fii caadi rasuuli llahi salى اllahu alayه wasalam waqtigii rasuulka faqaama rasuul llahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi baa istaagay yusalii xaalu tukanayo salaad buu isu taagay faataala waa dheereeyey alqiyaama taagnidiibuu jiddan aad iyo aad u dheereeyey oo dee waxaanu aqriyay qur'aan buu aqriyayey waatay saxaabadii qaarkoodii ay kuba qadareen baqara wax ku dhow inuu aqriyayo ama baqaro qadarkeed inuu aqriyay qiyaamkaa hore uma rakaca uu rukuucay faadaala waa dheereeyey alrukuuca jiddan rukuucdii buu aad iyo aad u dheereeyey dee kollayna horeynu usoo maray inuu rasuulku yihi waa layga nahiyee qur'aan inaan ku aqriyo anoo rukuucsan ama aan sujuudsan oo qur'aan maba aqriyahayn wixii kale uu odhanayayna axaadiisa inoogumay soo naqlin dee saxaabadii axaadiisa inoo warise laakiin dee waa tasbiixdii iyo tacdiimkii iyo wixii markaa rukuuc uu rasuulka ilaahay laba iban jiray un uma rafaca ra'sahu madaxiisii buu sare u qaaday oo fa adaala alqiyaama jiddan eeg waa markii uu rukuucdii kasoo toosay ayuu dibtaadigii ugu noqday taagnidii buu dheereeyey waana inoo soo socotaa inuu samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu yihi markaa uu soo toosay de haddana qira-w dib ugu laabmay qira'adii buu dheereeyey wa huwa haddaba qiyaamkiisan dambe duuna alqiyaami alawali qiyaamkii hore iyo taagnidii hore weli ma sujuudin adeeg ayuu mid ka waabsan oo ka gaaban buu ahaa haba dheeraado aad ha u dheeraadee uma rakaca uu rukuucay waa rukuuc labaad faadaala rukuuca rukuucdii buu dheereeyey jiddan aad iyo aad buu u dheereeyey wa huwa markaa rukuucdan dambe uu dheereeyeyna duuna rukuuci alawali rukuucdii hore way ka waabsanayd oo qiyaamkuna qiyaamkii hore uu ka yaraa ka gaabnaa rukuucda rukuucdii hore iyaduba aad ha u dheereeye laakiin way ka gaabnayd uma sajada uu sujuuday e kolle rukuucdii uu kasoo tooso ictidaal buu laba yimi bal ictidaalkaas iyada waxa weeyaan halkan dheerayn uu dheereeyey lafdiga xadiidka inooguma sugnaa axaadiisna caawa inooguma dhammaanayso kollay dee waxyaalo way isdaba socon doonaan oo waxyaalo halkan inooguma jirto haddana casharkan dambeeya kuba iman doontaba sharaxiisa halkaasaan u riixi doonaaye bal adigu rasuulka ilaahay ictidaalkii dabadeed buu sujuuday halkan sujuudiina wuxuu yeelayo in inuu dheereeyo in kale inooguma sugnay lakin de axaadiista ka dambaysa umuura inoo sii caddayn doonta uma qaama sujuudii buu kasoo toosay waa labadii sujuudoodba faadaala alqiyaama taagnidan buu galay waa ragcaddii labaad qiyaamkii buu dheereeyey wa huwa duuna alqiyaami alawali qiyaamkan dambe uu dheereeyeyna qiyaamkii hore duunkii buu ahaa oo iyada in marka ragcadda hore lagu jiro qiyaamka labaadee qiyaamka hore ka yar ka gaaban yahay waaba dee xadiidkay inoogu caddayd qiyaam saddexaad baa meesha inoo yimi qiyaamka afraad ee kan ka dambeeya inaynu kan ka gaaban yahay xadiidkay inooguba caddahay ee tan oo kale wahuwa duuna alqiyaami alawali marka la leeyahay ma qiyaamkii labaadna qiyaam labaad baa meesha kasii horeeyey ma qiyaamkii labaad buu kasii yaraa mise waa qiyaamka hore u laabmayaa taas macnaheedu uu noqdo ragcadda labaad qiyaamkeeda koobaad ma waxaa dee uu ka koobnaanayaa ka yaraanayaa qiyaamkii ragcad labaad ee ragcaddii hore mise ka loo jeedaa waa qiyaamkii hore ee waxa weeyaan unoo isagu labadan dambe iskuma xidhnaanayaane ragcaddan dambe ragcaddii hore way ka yartun bay markaa meesha noqon qiyaamkan horena qiyaamkii koobaad bal waa ixtimaalo kollayna axaadiisaan la yar wada sugaynaa umuurahaas uma rakaca uu rukuucay faadaala rukuuca wahuwa duuna rukuuci اlawali uma rafaca ra'sahu faqaama faadaala alqiyaama wahuwa duuna alqiyaami alawali uma rakaca faadaala rukuuca wahuwa duuna rukuuci اlawali uma sajada uu sujuuday dee markii dambena sujuuddii mar kasoo toosayna waa taxiyaadsaday salaadiibu kaga baxayo uma اnsarafa rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulki ilaahay wuxuu ka baxay salaadii walxalqa tajalat ay caddaatay ashamsu cadceeddi oo intii uu salaadaa ku jiray ayaa nuurkii cadceedda uu soo laabmay fakhadaba annaasa dadkii buu khudbeeye u khudbeeyey rasuulkii ilaahay oo faxamid allaha waa tan waa khudbadii eh waa bilowgeediiyo ilaahay buu kuma xamdiyey wa asnaa calayhi u ammaanay uma qaala wuxuu yihi ina ashamsa waalqamara cadceedda iyo dayixu min aayaati illahi waa aayaadkan ilaahee waxdaaniyadiisa iyo de waa wujuudkii waxdaaniyadii tilmaamaya daliilka oo dee isaga unbaa abuuray isagaana socodsiinayo socodkan uba sakiray isagaana waxa weeya dee waxaan kuba yimina waa dee asbaab iyagu waxa weya xataa asbaab macruufa hadday leeyihiinba waa ilaahay jacligi iyo yeelitaanka iyo taas oo kale marka waa aayaad ilaahay bay kaba mid yihiin iyagu waxay keeni karaan oy raaday ku leeyihiin dhulkii iyo taasiir ku leeyihiin maba jirto waa kuwa labada aayadood ee rabbi subxaanahu watacaala dee waxa weeyaan uu saa kuba abuuray taasna uba sakiray dee si ilaahay subxaanahu watacaala u abuuray ee u markaa isagu u iraadeeyo in ay kuba soconayaan wa inahumaa labadan calaamo iyo labadan aayadood laa yankasifaani ma madoobaanayaan limowti axadin axad dhimashadii walaa lixayaati geeridii kollay munaasabadu dee waktigaa jaahiliyadii marka ay cadceed madoobaadaan ama tan dayax madoobaad ay arkaan ayaa waxay odhanayeen ba dee ruux weyn baa dhintay oo taasi la madoobaatayba arrintan ay maalintan ay dhacdeen rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh salaadan kusuufka dadka uu tukiyeyna waxaabay waafaqday maalintii ibraahim ibnu nabiy llaahi sala allahu calayh wasalam uu dhintay oo maalintii ibraahim oo rasuulka ilaahay inankiisii ay maariya u dhashay uu dhintay ayay soo waafaqdoo dadkooda ay yidhaaheen madeetesay sii caadadoodii jaahiliga ahayd isaga daraaddii bay laba madoobaatay rasuulka ilaahay baa waxaasuu borinaya ictiqaadkaa dee markaa dadka jaahiliyada ee lunsanaa ayagu ictiqaadsanaayeen dhici karta dad kalena ay ictiqaadsan yihiin isagoo dee caddaynaya inaanay wax ina raad ay ku leeyihiin iyagu waxaan dhulka kaba dhacaya ama wax dhulka ka dhacayo iyaga raadaynaya asal ahaan inaanu jirin faidaa ra'aytumuumaha markaa aragtaan oo markaa idin muuqatee dayaxmadoobaadkaa iyo cadcadmadoobaadkaasiya fakabiruu takbiirta ee kollayna waxyaalo kalena waa inoo dambeeyaanba oo waa kan xadiidka inoogu socda ee waxaana kaba mida wixii laba imanayo salaada rasuulka ilaahay tukaday kayfiyada gaarkaa lehe salaadii kaleba ay kaga duwan tahay wadcu llaaha ilaahay barya wasalluu tukada waa salaadan watasadaquu sadaqana la baxa taas baa oo de waxa weeyaan waa arrin ilaahay subxaana watacaala wax idinku tusayo oo laydunbal markaa taas wamaa nursil bilaayaati ilaa takwiifa bal markaase ilaahay xaggiisa u laabma oo xaggiisiiyo markaa inta u laabantaan baryo iyo sadaqo iyo salaad iyo takbiir iyo duca la kaalay taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh kule dee sidan waktigeenan maaha imaka una dee inka horreysayba way jirtaye labatan oo dee asbaabo la garan karo oo la dabdin karo qolooyinkan waxaan laba socda ayay uba sheegaan oo bal dee sababaha kolley dee kolley waa sababaha aada maqalay arrinta kale jirtaa waxa weeye waxaa dhici karta maaha dee wax sanadan iyo ta ku xigtee laga yaaba kontonka sanadood ama boqolka sanadood soo socda ayaabay dee ay dabdiyaan ama ay sheegaan haddii dayax madoobaad dhacaya ama cadceedu madoobaad ay dhacayso madoobaan karaanoo waa wax bal matalan welibana wixii waa wax xisaab ku dhisan oo dee waxa weeyaan waktigay qabteen iyo sidaas iyo wixii dee laguma sheegay ta ay bal matalan waxa weeyaan dee si u noqonaysa laga yaab culimadii hore markay xadiidkan iyo eegeen barhkood de waa sidan halkan shuraaxda xadiidka barhkood kuba timi oo ay leeyihin waxay radin u tahay qolooyinkaa dee asxaab alhay-a ee iyagule waa qolooyinka waxaan yaqaana ee iyagule markaa amasan oo kale dee dayaxi iyo cadaadi ayaa dhulkiiba kala dhex maraya iyo waxyaala iyo taa uba sheeg sheegaya ayay radin u tahay oo waa kan rasuulka ilaahay san sheegay in takwiif loolaba imanayo cabsigelin ay arrinku yahay lakin waxa weeyaan un umuurahadi kolle waa umuuro dee xisaab ahaan lagu soo saari karo ciddii waxaan taqaanay de rag culimadii horena xataa ghazali oo kale iyo waxyaalahaas de inkaarkeeda uu kuma qoonsanayo cidda inkiraysa ibnu taymiya ibn lqayim iyo intaas ibnu daqiiqcidiyana oo markaa waxa arrintu ay tahay un garashadan la garanayo xataa waktigii madoobaanaysiya sababtan la sheegay in ina taas kama hor imanayso inay aayad ilaahay ugu talagalay dee takwiifyo taa ay tahay oo waxaan umuurahan dhacaya ee wax asbaab macruuf oo ictiyaadla kuba dhacaya waxna sabab la-aan kuba dhacaya intuba waa ilaahay subxaana watacaala abuurkii iyo yeelitaankii oo sababtana ilaah baaba markaa sameeyey oo markaa garashada la garta ama sababtan loo yeelay meeshii ma anfiyeyso meesha kama saareyso in waxaan waana waxaan socdaa wakti ay isbedeli doonaan oo waxaan oo dhanba ay wada joogsan doonaan oo cadceedan iyo dayaxanba laysu keeni doono iyo waxyaalahaasna way jiraan oo adduunkuba uu joogsan doono marka in waxaan in dee takwiif iyo taasna uu jiro walow ay sabab ay tahay oo rabbi uba yeelay sababtaas ina dee ma anfiyeyso taasi iskama hor imanayaan oo markaa takwiifki waa jira aayad ilaahay weeye iyagu ta'siir dhulkii kuma laha wax dhulka ka dhacayaana raad kuma laha arrinkan ah in la garanayo waktigii waxaani dhacayaan ee xisaab ahaan laguma soo saari karo dee ciddii socodkood iyo waxyaalaha taqaanayna kama hor imanayso waa arrintan xataa dhacaysa kolkol dhacaysa oo waa ilahay baa sababtan kaba dhigay lakin sababtii baa dee tan kalena xambaarsan ah inay takwiif iyo baraarujin dadkii la baraarujinaya ay tahay marka wuxu uhi rasuulka ilahi ya umata muxamedin muxamed umadiisio in in min axadi akyaru min allahi an yazniya cabduhu aw tazniya amatuhu intu waa tii naafiyada ahayd oo waxawey de mintuna iska zaa'iday noqono macnuu markaa inta naafiye marka ay tahay ma oo kale ma min axadi weeye marka ma jira axad akyaru min allahi ilahay xaggii uga kayro badan kayradna dee asalka hore makhluuq wixii laguma yaqaanay oo sahinaasa iyo waxyaalahaasi ilaahay subxaana watacaala wixii makhluuq waa kaba nazahayahaye tani laakiin waa wax dee isaga u laayiqa kunhigeed iyo kayfiyada kayradiisu ay tahay aahaarteed iyo waxyaalahay kaba dhacaysa waa inoo soo socotaa waan arkaynah laakiin sida dee istiwihiisa iyo waxa weeyaan nuzuulkiisa iyo umuuraha صifaatkaa isaga uba soo arooray ee allaaqa bijalaalih iyo wakamaalihi u laaiqa kunhigeed iyo kayfiyadeed waxaan ogaan karna maahon garan karno laakiin arrinkii dee waa taas oo rasuulka ilaahay uba sugayo waa mid aan tii makhluuq lagu yaqaano ahayn dee kol haddii arrintu ay tahay marka sife ilaahay lagaba hadlayana waxay tabac u tahay daatadiisa daatadiisiba waa taas oo kale waa la sugaya waa isbaata wujuude lakin laa isbaata kayfiya صifaatka loo sugayo isagu isu sugaya ma rasuulku isu sugayna u sugayna waa isbaata wujuude isbaat kayfiya maaho kayfiyada iyo kunhigeeda cidimo ogaan karto bal haddaba ma min axadi akayru min allahi an yaziya inuu zinaysto oo macnaa min ajli dalik taa daraaddeed buu tan uba xarimayo kayradu waxay kala iman maxay tahay an yaziya inuu zinaysto cabdo aw tasniya amatu oo ujeedadu waaba waxyaalahan rasuulka ilaahi waa kan le waaba laydinku cabsinaya oo waxyaalo ciqaabuhu waxay kaba dhalanayaan kol kol ciqaabta rabbi keenaysa waxyaalihii uguma badnaa waa macaasidii dee zinaduba waxyaalihii ugu horreeyey ay kaba mid tahay oo saa uu dadka uba faray inay dee daaco ugu degdegaan markaas ayuu jaanib kalena rasuulka ilaahi uga digaya waxyaalihii fawaaxishta iyo macaasidii ee sabab cadaab u noqonayay halaag sabab u noqonaya in lalaba yimaado bal umuuraha ka digtoonaado ka dheeraada waxyaalahaasaa kaba dhashe wey ya umata mحamedi wallahi baan ku dhaartay law taclamuuna haddaa og tihiin ma aclamu waxaan ogahay oo dee isagaa dad oo dhan ba rabbi ugu yaqaanay wuxuu og yahay waa ilaahay cadamada iyo jalaalkiiya uxumutay wuxuu og yahay waa ahwaasha qiyaamo iyo ciqaabta adag ee jirta iyo waxyaalahan ra'yo cayn uu kuba arkay janno iyo naar iyo dee ayuu arkayba waana inoo soo socotay axaadiis inooguma iman hadii a la idhaha macashar kan ka dambeeya kana waxbaan kaba arki doonaa waxaa haddaad garanaysaan oo ogtihiin labakaytum kaiira in badan baa ooyi laydeen oo khawf iyo cabsi baa idinka qaalib noqon lahayd walaa daxiktum waa qosi lahaydeen qaliilan macnaa khawfkaa idinka qaalib noqday baa qosol iyo lahwi iyo waxyaalahaasi waa idinka tegi lahay waaba idinka suuli lahayo fikirkaa waxaa kuba fikiraysaan udaas iyo dee idinka kaxayn lahaaba qosol iyo waxa wala daxiktum qaliilan alaa hal ballaftu alaa hooyay hal ballaftu macnaa wixii aniga lay faray ee taxdiir iyo indaar ahaa ee dadkii inuu u digo waxyaalahanba ugaba digo taa ma soo gaadhsiiyo ma idin soo gaadhsiiye wafii riwaayati malikin ina ashamsa walqamara aayatani min aayaat illahi waayo lafdiga hore min aayaat illahi aayataani kumay sugnayn lafdiga laakiin maalik iyo riwaayadiisa taas baa kuma sugnayd weli axaadiisa way inoo socotaa bal iyada ta inoo socotaa umuurahana waa taa aan soo sheegnay baan kaba soo hadalay xadiidkana waxaa inooguma sugan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh salaadii dee inuu aada u dheereeyey oo markii salaadii ka baxayna cadceedu caadigii nuurkeedii waabu sooba noqday ee salaada dabadeed inuu khudbeeyo khudbaa jirta ee imika takraar khudbo walow dee aimada qaarkood halkan laba khudba ay sheegaan soo celcelin meeshii kaba muuqatay axaadiistii laakiin waa khudbeeyey khudbadaasna waa salaada dabadeed bay ahayd rasuulka ilaahay marka iyadoo hadda agacdhulkii uu cadcaada ay caadi noqotay oo iftiintay ayuu rasuulka ilaahay khudbeeyey taasi maxayna tusaysaa haddii dee ruux markii salaadii laga baxo uu nuurkiiba uu soo noqdo iftiinkii uu soo noqdo madowgii uu tago khudbadii taasi meesha kama saarayso khudbadii lama daynayo waa la iska wadanaya walow dhinaca kale dee ay yidhaahaan culimadu waana dee taas haddii weli iyadoo salaadii loo diyaar garoobayo weli salaadii aan la tukan ay cadcaadiba iftiintaa ma dayaxi iftiimo iyada markaa salaaddii waa la iska daynaya lama tukanayo sabab bay lahayd sababta meesha way kaba baxday haddii salaaddii la daayana khudbadiina way hadhay oo khudbadii bay raacaysaa laakiin salaadii kole hadii la tukaday xataa dhulkuba dee ama labadiina yar kolba kii dee madoobaaday caadigiisi haba noqdee waxaweya khudbadii waa la wadaya waana sande xadiidka iyada imika inooguma sugan waana khudbo kolley shaaficiyada halkan iyo asxaab alxadiis iyo amayntoodii badnayd waa qowlkood walo culimada qaarkood imaam malik oo xadiidka warinaya xataa taas aan madhabkiisu anuusan ahayn lakin de axaadiisi waa tan kuba timi oo de wax markaa axaadiisan lagaga jawaabo nama ma jirte waa xujay u tahay ciddii sukaysa shaaficiyad iyo khudbo markaa bal salaada ka dambaynaysa salaadiina imika salaad caadi oo dee laba qiyaam leh laba rukuucood leh sujuudu ismay bedelin la dhaadheeraynaya taas baa aragnayo waa sifo gaara ayay leedahay oo salaadihii kaba duwan oo iyada taasi axaadiisna way noo socotaa وxadثnah yaحyى بن yaحyى qال aخbarana abu mعaawiyaةa عan هisham بn curwaةa bhada اisnaadi wazada wuxuu ziyaadiyey isnaadkan de tu siyaadiyey waa xadiidku ilaa caaishuu gaadhsiisay waa xadiid macru xadiidkii marfuuc ahaa weeye lakiin markii hore sanadka hishaam bnu curwo waynu soo aragnay waxaana kaba warinaya cabdillaahi bnu numayr kolla waxaa ka warinaya malik ibnu anas labadaasa riwaayadii hore inooguma sugnayd tan yaa inooguma sugan abu mucaawiya maxamed ibnu khazin baa hishaam ibnu curo ka warinaya haddaba abu mucaawiya isagu raggaa hore la dheer weeye oo isagu wuxuu riwaayadiisa ziyaadiyey maha in isagoo xaggiisa kala yimi waa xadiidkii marfuuc ahaa rasuulka ilahi baa yihi ama bacdu faina الshamsa wاlqamara min aayaati اllahi wazada ayضa wuxuu ziyaadiyey waa abu mucaawiya waa riwaayadiisa isagu uma rafaca yadayhi markii uu ala hal balaqtudi ayuu gacmihiisii sare u qaaday oo faqaala wuxuu hi allahuma hal balaqtu ilaahay ow ma gaadhsiiyo wixii adi amartay ee taxdiir iyo idaan dadka idan gaadhsiiya ma gaadhsiiye taas ayuu hi xadaثanii xarmarat bn yaxya qaal akbaranii ibn wahbi qaal akbaranii yunus وxadثnي abو الطاhر ومحamed بن سلمة المrاdي qال xadثna بن وهب عن يuنس عن iبن شهاب qال أخبرnيi cروة بن زبير iبن شهاaب baa leh waxa ii waramay waxa ii waramay cروة بن زبير عن عائشhaة زوج النبي صلى الله عليه وسلم qالت khصفت الشhمس في حياة رسuل اللhi صلى الله عليه وسلم fakaraja rasuul الlahi salى الlahu alay waslm masjid xaggii masjidku u baxay maxaa iyada halkan aynoogu sugan dee waa salaadan kusuufku way ka duwan tahay istisqihii iyo ciidii iyo banaankaa loo baxaya iyaga rasuulka ilaahay banaan umuu bixin arrintii waaba deg deg iyadoo inta halkaa waaba intaasoo inay waxaan in hore loo tukado loo degdego weeyo de waa inta ay madowday si loo tukado markaa masjidkii baa rasuulka ilaahay kuba tukado iyadii dee banaan iyo waxba looma baxayo masaajidii baa lagu tukanaya markaasa mxuu fakaraja rasuul llahi salى الlahu alيه waslam il masjid faqaama wakabar u istaago allahu akbar buu ihi wasafa الnaasu dadkina way safteen manaa safa الnaasu istafuu weeyaan oo marka waraahu isaga gadaashiisii bay saf u joogsadeen faqtara'a rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi wuxuu aqriyay qira'aة طawiila uma kabara allahu akbar buu yihi farakaca rukuuca طawiila buu rukuucay uma rafaca ra'sahu madaxiisii buu sare usoo qaado faqaala wuxuu uhi samica allahu liman xamidah rabbana walaka alxamdu rasuulka ilahi uu jamciyey imaamna uu ahaa dee kolleyna waa taynu soo maray shaaficiyada qowlkooda inuu yahay imaamka iyo ma'muumka iyo munfaridku intuba way jamcinayaan waa kan uma qaama faqtara'a qira'ata طawiilata qira'a dheer buu aqriyey hiya adnaa oo markaa waxaan aragnaa eg markuu soo toosay horta samica allahu liman xamidah rabbana walaka alxamdu buu yihi qira'adin kumuu bilaabin inay qiyaam bu ukacay oo haddana qira'a ukacay uma sujuudahayna horta wuxuu la yimid dikrigii ictidaalka kii dabadeed buu bilaabay haddana qira'adii oo de halkan ay idhahaan faatixadna waa la aqriyaya de iyo suuradii kaleba hiya adnaa min alqira'ati lula qira'adii hore ka waabsan oo ka yar uma kabara farakaca rukuuca طawiila huwa adnaa min aلrukuuci اlawali uma qaala samica allahu liman xamidahu rabbana walaka alxamdu uma sajada wuu sujuuday walam yadkur muu sheegin abuطaahiri uma sajada abuطaahir waa laba sheekh baa muslim lahaa labaduba waa reer masr xarmalat bnu yaxya oo asxaabtii de waxa weeyaan shaafici oo dee sunad xarmalaba jirta oo shaafici markaa dee kutubtiisia iyo abuطaahir marka abuطaahir riwaayadiisii maxaa ahayd iyada may dhicin uma sajada lakin dee sujuuddaasi way jirtaa waa sujuuday rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh uu sujuuday uma facala wuxuu sameeyey rasuulka ilaahi fi rakcati اlأulى ragcaddii hore ayaa wuxuu sameeyey fi rakcati اkra mila dalika si uu tii hore sameeyey oo kale waa labadii rukuucood labadii qiyaamtaas xata istakmala arbaca rakacaatin ilaa u afar ragcadood dhamaystay afar ragcadood macnaha waa afar rukuucood weeye oo laba ragcadood dhexdooda waayo waa laba ragcadoodun inay sujuudihii ismay bedelin oo afar sujuudood ee waa laba qiyaam iyo laba rukuucood bay mid kastaa lahaydoo waa afar rukuucood ilaa uu dhamaystay ama afarta dee laba ragcadood afar rukuucood waa arbaca sajadaatin iyo afar sujuudood wanjalat ishamsu cadceeddii way faydantay qabla an yansarifa intaanu rasuulka ilaahay kaga bixin salaadii ayay cadceeddii faydantay ayay ujeedadu nuurto ee caddaatay oo wixii baa ka faydmay daboolay uma qaama uu kacayo fakhaaba annaasa faatna cala allahi bima huwa ahlu ilaahay buu ammaanay uma qaala wuxuu uhi ina ashamsa walqamara aayatani min aayaati illahi laa yaksifaani limowti axadi walaa lixayaatih ruux dhimashadii iyo noloshii toona uma madoobaanayaan faidaa ra'aytumuuha marka aragtaan faafsacuu ilaa asalaati waxa u carartaan oo magan gashaan oo u degdegtaan salaadii u degdega faafsacuu lisalaati ficilkao macnaa de waa taasaan rasuulka ilaahay baa yeelay markaa in salaadii la tukado weliba loo degdego taas baa iyada xadiidku marka uu keenaya de ilaa inta caaridkaasi uu kusuulayaba waxaasoo dee inay arrinkani xusuusin noqdo rabbi loo laamo oo isbedelka ku yimi dee wax kastaaba cadaab muqadimadii baa u noqon karaa wax kastaba uu noqon karaa ee baltaa loo degdego ficilka fafsaxuu lisalaati de kolley laakiin de inagu badnaa alfazac oo kale argagax baynu ahayn wax laga cararayna waxaad ka argagaxaysaa uu noqonaya imaka halkana waa wixii salaada xaggeedii u degdega weeyaane laakiin ficilkan fazica kolley laba macnuu yimaada fazica oo ah taa cabsida iyo argagax oo kale fazic oo ah degdeg iyo wax xaggiisa loo cararo marka waxay ku kala duwan yahayna waxa ka dambeeya xarafka ka dambeeya waayo ficilku sidiisa e maaha inuu xarafku ku gudbaaye toos mafcuulkii uma qaadanayo oo hadday fazica minhu la yidhaaho waa cabsidii uu ka argagaxay weeye haddii fazica ilayhi la yidhaahana waa magan galay weeyaan oo xaggiisii ayuu de cabsidii haysay buu xaggiisa ula soo cararay oo waa magan galay oo taas oo kale oo markaa waa san fazica ilayhi markana waata ilayhi iyo lahu waa isla mid laamku marka fazica fafsacu lisalaati waana labada macno a luqada waa kuba yimaada bal ibn mubarid kitaabkiisan de xagga adabke kaaqalka la yidhaho kale mala waa meelaha waxyaalaha ugu horeeya u kuwa bilaaba kaba hadla isagoo shecro saasana soo qaateen marka ugu horeya kitaabka bilowgiisa ama safxada waxa ugu horeya hadalkiisa ugu horeya wa qaala ayضa wuxuu yihi fasaluu tukada salaad xataa yufarij allahu cankum ila ilaahay waxaa idinka dul qaadayo idinka faydayo waqaala rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahay ba wuxuu yihi ra-aytu waxaan arkay في مقام hda waa marki uu سلاada tukanayo أحاadiث badan ba inoo cadayn doonta waliba خاaصata caشhirka kaga dambeeya waa halkan markii aan joogay way mafkii uu سلاada utaagna isagoo سلاadii ku jira kula شhayin شhay kastoo ucitumla idinku ballan qaaday hadday janno tahayna waan arkay hadday naar ahaydna labadiiba waa lay tusay waaba kan حatىa لaqad raأytunii ilaan isma arkay rasuulka ilaahay baa le waxaaban is arkay de raأytunii imaka mafcuulkan iyo waxa weeyaan faacilkii waa laba damiir bay dhacdeen tuda iyo ya-dan kaba dambaysa waana laba damiir oo wax keliya ku wada dhacayaan waana khasaais afcaal qulub bay taasi ka dhacda afcaasha kale kama timaado laakiin ru'yadan imika ee basariyadana ru'yadii xilmiyad ahayd baa la raaciya afcaal qulube macnaa afcaal quluba iyo waxa ka dhaca ama dee ka suurtagala in mafcuulkeed iyo faacilkeedu laba damiir oo de wax keliya u wada dhacaya ay noqdaan waa shay keliya une faacilki waxbuu ahaa mafcuulkuna waxbuu ahaa oo imaka laba ay kala ahaayeen ficilada kale de saas maaha lakin afcaal qulub bay taas oo kale laba damiir oo wax keliya waana tan laqad ra-aytunii waan is arkay wey naftaydaan arkayba uriidu anoo doonayaba an akuda inaan qaato qadfan waa rucb waa intaan isku taale cinabka min aljanati jannada aan kaba qaata xiina ra-aytumuni markay aragteen jacaltu inaan guda galay uqadimu ay uqadimu rijli lugtayda inaan hore uqaadayo ama uqadimu macnaa taqadamu wey aan hore ujoogsanayo oo macnaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh markii uu salaada ku jiray ayuu kol hore udhaqaaqay kolna dib buu usoo noqday ilaa sufuuftiiba dib ay dee isugu noqotay ayay markaa dib usoo dhaqaaqay marka uu hore u dhaqaaqay dee dadku may arkayn waxaan keenay jannadii baa la hor keeno waa kan ba yidhi waxaaban doonay inaan wax ka goosto oo qadfi ama rucub taas oo kale cinabkeediiya aan goosto ayaaban doonay markaan hore u dhaqaaqay walaqad ra-aytu waxaan arkay waqaala lmuraadiyu ataqadamu uqadimu rijli baan taa ku fasiray walaqad ra-aytu waxaan arkay jahanama jahanabaan arkay oo yaxdimu xaal uu burburinayo bacduha bacda macnaa ololkeedii iyo wixii baa mawjada noqday isku dhacayo iskaraacaya iyadoo jahanaba baltaasa ayaaban arkay xiina ra-aytumuni markay aragtee taakhartu oo markaad aragtay dib usoo joogsaday ee dib usoo noqday jahanaba ayaa iyadana ii muuqatay wa ra-aytu fiiha waxaan ku arkay ibna luxayin ninkii camr ibna luxayin la odhanaya ayaan kuba arkay o jahanaba markaa ku jira cadaabu qabri oo mahay waa jahanaba nafteeda kuwa cadaabna wahuwa isagu aladi kii weeye sayaba sawaa'iba waxyaalahan ay dee caarab caadadeeda ahayd dee kufrigoodu keenay ma jacala allahu min baxiirati walaa saa'ibati walaa wasiilati walaa xaam oo xayawaankooda ahaa khaasatan geela iyo dee waxyaalo kaleba waa gelayay taas ninkii waxyaalaha jideeyo sawaa'ibtu waa geel ay sii daynayeen neefkii waba xoreeyeen way sii daayeen lama raranayo laba maalayo adigu waxa weeyaan dee si kale in wax kale laguma samaysanayo waa la sii daynaya dar uu yimina lagama celinayo mala markay calaadan dab yeelana saaiba la odhanayay dee kolayna maha u neefki inuu taan kolkol isagoo safar kaba yimi ama ruux ka xanuunsanayay uu waxa weeya jir odhanaya haddii uu ibogsado neefkaygaa saaibo kaba dhigaya kolkol dee waxay ahayd kuwa kalena aan wax kalay ahaydba oo koley dee tafsiirka ulaamaysaa suurat lmaa-ida taas oo dee halkaas aayaddaas tafsiirkeeda ninkii waxaan carabu jideeyey waana ninkii asnaamta keenay dee jaziira ama carab dhexdeeda sadamadan ku faafiyay oo iska muwaxidiin oo dayntii nebi ibraahim haysta ninkaasu ha waa khuzaca awogoode وانتهى حديث أبي الظاهر عند qwله فافسعوا للصلاة abu ظاhر isaga xadيثkiisa halkaasu ku dhamaaday وlam yذkr ma baعdaه xarmalo xadيثkiisi waya inta kale وxadثnي محamed بن مهrان الرازي qال xadثna الوليد بن مسلم qال qال الأوزاعي وليد بن مسلم ba le waa sheekiisi أوزاعي أxاadiثiisa walow de nin تdliس تسوية badsado uu yahay haddana أxاadiث أوزاعي xuju iskaba noqonaya qال الأوزاعي أbو cمr وغayrه أوزاعي أbو cمr iyo غayrkiiba waxay dhahan riwaayad dambana غayrkaasi inoogu imane samictu mna شihaabi baan maqlay الزhriya yخbiru can curwata can caaishata ana shakصa khasafat way madoobaatay calى cahdi rasuuli الlahi salى الlahu عalيyه wasalam wabacaثa rasuulka ilaahay baa diray munaadiyan ku dhawaaqo ku dhawaaqaya aلsalaaةu jaamicaة salaadu mid jaamica weeyo ina jamcinaysa dee halkii ciidana marayn ama sa salaata jaamicata walaa nidhi halkanba ima ku saararta qiyaas bay ahayd bal taasna waabay dee barhkoodii ciraabe salaadu jaamica weeye ee macnaha fajtam waa dadkii oo loogu yeedhay in salaadii dadkay jamcinaysa ay isu yimaadaan fajtamacu way soo urureen wataqadama rasuulka ilaahi baa hore joogsaday fakabara allahu akbar buu ihi wasallaa arbaca rakacaatin afar rukuucood weeye oo fi ragcatayni laba ragcadood dhexdooda ragcad kasta laba rukuucood bay lahayda ayuu tukaday iyo wa arbaca sajadaatin afar sujuudood وxadثna محamed بن مهrاn qال xadثna الwlيd xadثna الwlيd بن مسلم qال أخbarna cabdالرحمن iبن نmir e أwزaaعي u ka hadhay cabdالرحمن iبن نmir ayuu imika halkan soo dhigtay oo waana ninkii uu lahaa أwزaaعي iyo غayrkii kole cabdiرaحman iبn نmirna hore umaynaan soo arag waa nin isaga dabaqadiisa un oo atbaacu taabiciintii isagu ah kolleyna dee culib kala duwane ay tawsiiqiyaan bal walow barhkoodna ay wax kaba sheegeen lakiin waxaan leenahay bukhaariya muslimna sidan buu ugu sugan yahay riwaayadan mutaabacada tii hore mutaabaca u tahay awsaaci bay u tahay taasun buu ku leeyahay wax kale kuma laha bukhaariya muslim labadoodaba maanta muslimuun maaha intan mooyaan mutaabacada mooye wax kale kuma laha waxaana la yidhaha weliid keliya un baa la hayaaba wax ka wariya cid kale lakin waa la tawsiiqiyo dee majhuul cayni makama lahayna waa nin la garanayo oo cid baa tawsiiqisay waliba de actar min waxid lakin weliid un baana wax ka wariya taas baa la yidhi أنه سمع بن شهاب يخبر عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر waa la جهray في صلاة الخصوف صلاadii خصوفka بقراءaتi قراءadiisi buu la جهray فصلىa أربعa ركعاaت في ركعتين وأربعa سجداaت waa lftigii hore soo maray intan jahriga ayuu ba xadiidkeena inoogaba soo arooray bal de xadiidka asalaatu jaamica in la odhanayo iyada halkan aadaad iyo iqaama asal ahaan maba laha lakin asalaatu jaamica la isugu yeedhayo waa mid halkanna uu la jahray ba xadiidka inoogu suganoo kollay in badan oo ahlucilmiga kamid o shaaficiyadu kaba mid yihiin waxay ku xambaaraan inuu kusuufka qamarka yahay waayo waa salaad habeennimo yidhaahaan dayaxmoodoaad markay tahay waa lala jahrayaa taas oo kale lakin marka ay noqoto iyada cadceedmadoobaad markay noqoto kollay jamhuur fuqaha waxay kuba tagaan in la siraysanayo taas bay kuba tagaan ee barhkood iyo ku tegay sida axmed iyo in labadaba lala jahrayo waayo cadceed madoobaatay caaisha kaba hadlaysa xadiidkeedna way jiraanba bal taas oo kale waxay tahay qolooyinkan leemeeye cadceed madoobaadkale lama jahrayo walow xadiidkan caaisha cadceedba uu kaba soo hadlaya siday noo soo socotay xujadooda ah axaadiid inoo dambaysa oo saxaabadii nala tukaday ina rasuulka ilaahay qira'adiisa way qadareen baqaro qadarkeed buu aqriyay taasay lahaayeen intaas qadarkeed buu aqriyay haddii dee uu qira'a uu la jahrayo ay tahay may qadareena way sheegi lahaayeen oo intuu aqriyay sheegi lahaayeene qadaritaankan ay qadareen waxay tahay markaa waa inuu bal masalan aanu laba jahrin bal taas weeye waa siday jumhuur culamaa yidhahaan barhkood yidhaha labadaba waa lala jahrayaan sande ciidaba loola jahraya sisqaa loolama jahraya taas iyo kuba tagaana way jiraan kuwale de sa ibnu jariir dabar iyo labada xaalabo waa laba jahay side kolleyna jaariya siraarku halkan salaadaha kaleba waxa weeye anun maaha wax laazima wax waajibo salaada ay u burayso haddii meeshiisii lagaba taga may ahayn qaala zuhriyu zuhri ba wuxuu yihi وأخبرني كثير بن عباس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربع ركعات في الركعتين waa lftiga xadيثka cاaشha oo kale ayuu iبن عabاس zuhri kaba warinaya oo zuhri baa yihi waana sanadkii hore de aynu kuba soo maray imaka sanadkan dee cabdiraحmaan ibnu namir iyo welid ibnu muslim iyo maxamed ibnu marani ay ku kala dambeeyeen ama ay usoo kala horeeyeen ayaa ay tahay maaha inuu kalaam imaka halkan mucallaqa yahay oo zuhri unu muslim ka bilaabay ee waa sanadkii hore wuxuu yihi lakiin halku markii hore curwa can caaisha uu kuma warinaya ayuu sanad labaad yeeshay zuhri oo wuxuu yihi waxaa ii warramay kahiir ibnu cabaas kahiir ibnu cabaasna waxa weeyaan waa saxaabi yar oo asxaabtii rasuulka kamid ah waana cabd llahi ibnu cabas walaalkii waa kahiir ibnu cabas ibn cabdilmuطalib weeye ibnu cabas oo walaalkii ka weyna uu kaba warinaya ole ibnu cabas ba asxaabtii yaryarayd ahay laakiin kana waxaa dhici karta inaa rasuulka ilahi wuxuu ka wariyeyba aanay noo sugnaana uu kaba yaraa cabdillahina uu kaba yaraaye lakin waa kahiir ibnu cabas ibn cabdilmuطalib abu tamaam baa la yidhaha ayaa muxuu yihi anahu sala arbaca rakcatin fi rakcatayn arbaca sajadaat وxdثna xاج بن الوليد qال xdثna محمد بن حرب qال xdثna محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري qال kاna kaثيr بن عabاsi wuxuu ahaa يحadiث mid warama أن بنa عabاsi kana يحadiث عan صلاaةi رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم يومa kasفت الشhمس maalintii cadceedu madoobaatay بmثل ma xadaث curwaة عan عاشha xadيثka curوa caaشha ka waramay mid laba mida waana tan dee laftigiisa aan soo aragnay وxdثna اسحاq بن ibrahيm qال aخbarana محamed بن bkri qال aخbarana بن jurayji qال samictu caضاءa yaqul samictu cubayd بna cmayri waa dad aynu soo wada aragnay yaqul xadaثanii waxa ii waramay man uصadiqu ay man uصadiqu xadiiثa ku an xadiidkiisa rumaysanayo oo dee ثiqa ayaa ii waramay xasibtu waxaan u malayn yuriidu caaishata inuu la jeedo nusqooyinka qaarkoodna waxaba dhacay man uصadiqu xadiiثa yuriidu caaishata de caaishada inuu ka wariyo hore inuu soo maray waana xadiiث caaisha ana shamsa cadcadi inkasafat inay madoobaatay calى cahdi rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam faqaama qiyaama shadiida macnaa qiyaam dawiila weeye yaquumu waa istaagaya rasuulka ilaahay qaaiman ay qaa'iman xaalu yahay buu istaagaya ama yaquumu qiyaama uma yarkacu markaasuu rukuucaye uma yaquumu waa istaagayo uma yarkacu uma yaquumu uma yarkacu rakcatayni fi halaaa rakcaati wa arbaca sajaatin markaas saasna wuxuu yeeluu tukaday laba ragcadood oo saddex rukuucood iyo afar sujuudood lahayd macnaa waa xadiid imaka tii hore ee dee xadiidkii caaisha ay warisay ibnu cabaas wariyey saxaabo kaloo kala duwane ay wariyeen oo barhkoodna ay noo dambeeyaan waxaa inooguma sugnaa rasuulka ilaahay ragcadka laba ragcadood inuu tukaday ragcad kasta laba rukuuc inay lahayd iyo laba qiyaam xadiidkan caaisha maxaa inoogu sugan rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu aleyh salaada uu tukanayey ragcad buu tukaday may horta dee uu xidhayba qiyaamkii uu rukuucay haddana qiyaam labaad buu ku noqday uu rukuucay haddana qiyaam saddexaad markaasuu rukuuco ragcad kasta waxay lahayd saddex rukuucood iyo saddex qiyaam dee mid kasta labadii ragcadood sujuudu lakin ismay bedelin bal xadiidkana waa xadiid aan hayno xadiid ibnu cabaas oo lamidna waa inoo dambeeya axaadiisa horena waa taas oo kale kollay kalaan baa culimadu leeyihin sida lagu jamcinayo sida loo kala raajax yeelayo laakiin dee casharka kan ka dambeeya wax kale ay kuma sugan yihin oo iyada qeybtan markaasaan udib dhiganaynaa aan axaadiisii halkan kuma timi barhkood baa kaba badane oo afar gaadhsiiye afar rukuucood iyo afar markaa qiyaamba ragcaddii gaadhsiiye markay isu inoo wada taab noqdaan wixii kitaabkeena kaba sugnaa in sha allahu tacaala fansarafa waqad tajalat ishamsu wa kana idaa rakaca marka uu rukuuco qaala muxuu odhanaya allahu akbar uma yarkacu وإdا رفع rأسه qال سمع الlه لمن xمda فقام فxمd الlه وأثنى عليه فقاamadan dambe waa markuu saلاadii ka baxay waa khudbadii ayuu istaagay فxمd الlه وأثنى عليه ثuمa qاaل إن الشhمس والقمر lا ykسفاni لموت أحad وlا لحياaته ولkiنahma مiن آيaaت اللahi يخوف الlه بهma عباadة حatىa sabب معروف haba lahaadin waa cabsiin baa inoogu sugan iyo تkويf ilahay adoomihiisu kuba cabsiinaya ee xusuusina way jirtaa wkti ay isbedeli doonaan oo xaalo kale ay kuwa imanaysa oo iman doonaba taasna waa tadkiir faida ra'aytum markaa aragtaan kusuufan fadkuru llaha ilaahay xusoo dee salaada ay ugu horeyso xataa yanjaliya ilaa ay caddaanayaan وxadثnي abو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى qال xadثna معاad وهو بن هiشام qال xadثnي abي abي وهiشام الdسواي عن qتاadة عن cطاء بن abي رباح عن عbayd بن عmayr عن عائشhaةa markaa dee qتاadة cضاء عbayd intaba taaبiciintii weeye عن عائشhaةa أن نبي الlahi صلى الله عليه وسلم صلىa wuxuu tukaday sita rakcaatin lix rukuucood weeye imaka lix ragcadood ma waa lix rukuucood oo iyo arbaca sajadaati ujeedada laba ragcadood oo mid kasta saddex rukuucood ay leedahay maxay noqotay sadde laba ragcadood ba ha ahaatee laakiin saddex rukuucood iyo saddex rukuucood waa lix rukuucood baa labadii ragcadood lahaayeen sujuuduhuse iyagu ismay bedelin waa afar sujuudood taas buu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh salaad kusuuf isagoo tukanaya uu tukaday bal waa arrinkan leenahay waa wax inoo dambeeya dee axaadiista kalena waa taa laba rukuucood un kuba timi wallahu subxaana watacaala ala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta